amina asalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina wa moolaana muxamed nebi lmiyi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walaa tajcal fiima calamtana wabalan calayna annawcu asaabicu walkhamsuun noocii toddobiyo kontonaad ee anwaacdii culuum alxadiid kaba midihi macrifatu lmansuubiina ilaa gayri aabaa'ihim waxa weeye noocaasee macrifatu lmansuubiina kuwii loo nisbeeyey garashadood ilaa gayri aabaa'ihim aabbayaashoodii cid aan ahayn oo ruwaadda waxaa jira dee dad aan yarayn oo ciddan loo nisbaynayaa aanay aabbahood ahayn ama hooyadoodba tahay ama ayeydood tahay ama ay noqonaysaba awowgood isan arki doono ama ruux kale oo dee bal waxa weeyaanuun ama tabani iyo waxyaalahaas haba dhacday taase looba nisbeeyey oo ruuxii bal markaa ama markay dee magaciisii asalka ahaayee aabbihii ahaayee magacan kale wada yimaadaan uu ku arko halkana mar uu arko kan kalena mar arko ishtibaah iyo qalad baa u imanayo laba ayuu ka qaadanayaa laba shaqsi inay kala yihiin buu u qaadanayaa haddaba bal kuwaa loo nisbeeyey ciddii aan aabbayaashood ahayn kuwaa garashadoodii ayaa noocan toddobiyo kontonaad uu yahay oo kuba saabsan yahay wahum dadkaa loo nisbeeyey aabbayaashood cid aan hayni aqsaamun qaybo weeye axaduhaa aqsaamta mid ahaani almansuubuuna kuwii loo nisbeeyey weeye ilaa ummahaatihim hooyooyinkoodii dhalay loo nisbeeyey wadaalika ka mucaadin wa mucawadin ibnay cafraa'a waxaaba kuwaa kaba mid ah mucaad iyo mucawad oo labadoodaba la yidhaaho ilmo cafra waa laba noo walaalo ah wahumaa labadan mucaad iyo mucawad alladayni labadii weeye asbataa sugay oo nabar aanu ka kican ku dhuftay abaa jahlin abaa jahl yowma badrin oo labadan nee walaalo ah hooyadood baa loo nisbeeyey cafra ayaa loo nisbeeyey labadoodaba waxay qeyb ka qaateen dilkii la dilay abaajahalo waa dee nabarkii ugu horreeyey ee uu isagu dhulkaba ugu dhacay labadii gaadhsiiyey kollay mucaad ibni camr ibni jamuuxna waa la wadaagsaday taasba weeye wa ummuhum hooyadood haadihii tan ih cafraa'u bintu cubaydin waxay la ydhaahaa cafraa bintu cubayd wa abuuhum aabbahoodna alxaaris ibnu rifaacata oo iyaga aabbahood ilmo xaaris baa la ydhaah ee cafradan loo nisbeeyey waa hooyadood oo ina cubayd ah al ansaariyu walahum waxa u sugnaaday qolooyinkan labada nin aakharu mid kale oo shaqiiqun lahumaa shaqiiquoo dee aabbahood xaaris dhalay in oo cafrana ay dhashay waxaana weeye cawdun wahwa cawdun wa yuqaalu cawnun wa qiila cawfun kollay qowlka ugu dambeeyaana ugu raajaxsan oo horeynu u soo marray halkii walaalaha toddoba wada asxaab baabay ahaayeen oo bal markaas ilmo cafro la yidhaaho oo saddexdani ay kaga mid yihiin kollay halkaasna waxaan dee soo sheegnay kan raajixii inuu cawn halkaas matnigaha inoo taalee cawfban uu yahay u raajaxsan kuwa kale ee saddex afarta ahaa kuwaas aabba kalaa dhale iyadunbaa wada dhasho ilmo cafraa la ydhaha wallaahu aclam waxaa kaloo ka mida qolooyinka hooyadood loo nisbeeyey bilaalu bnu xamaamata bilaal ibnu xamaama almu'adinu isagu mu-adinka waa mu-adinkii rasuulka iyo dee dadkii ilaah daraaddii iyo diintiisan daraaddeed iyo waxay ictiqaadiyeen aada loogu soo dhibay loogu soo cadaabay sadr alislaamna kaba mid ahaa kaasna dee xamaamadani hooyadii weeye aniga intan baa waxbaa iga dhacay walow kuwiin waxaan filaya dabcadaydu waa ka goonitiineen oo wuxuunbaa isu kay raacday bilaal ibnu xamaamat almu'adinu aydan waqad kaana yo-umuhin sadar ku dhow baa meesha ka maqane marka sababkuna waxa weeyaan bilaal ibnu xamaamata almu'adinu abuuhu aabbihii rabaaxun oo aabbihii rabaax baa la yidhaah waa bilaal ibnu rabaax isagu intaasa hadalkiisi ku dhammaaday waxaa kaloo ka mida qolooyinka hooyadood loo nisbeeyey ibnu ummi maktuumin al acma almu'adinu aydan oo waxaa kaloo iyaguna hooyadood dadkaa loo nisbeeyey ka mid ah ina ummi maktuum isagu indhaha la-aa ee dee ninkii shanigiisa ay kuba soo degtay calasa watawalla an ja'ahu lacma ahaa waa saxaabiga islaamkiisu horreeyey almu'adinu aydan isaguna mu'adinka rasuulkaasuu bilaal ibnu xamaamaba rasuulkii ilaahay mu'adinkiisa uu ahaa sala allahu calayhi wasalam weliba isaga ayaa wuxuu yihi waqad kaana wuxuu ahaa ibnu ummi maktuum iyo ummu mid tukiye oo dadka axyaanan awqaadda qaarkeed can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa naa'iban can rasuulillahi isagoo rasuulka ilaahay ka naa'iba ayuu awqaadda qaarkeed tukinaya waa goorma fii khaybati oo dee taa kutubta siirada inoogu sugan tahay dhowr goor oo uu qhaswo rasuulku u baxay ayuu isaga kaga tegay oo isagu ahaa dadkii hadhay kiisii tukinayay masjidkiisa kasii imaamka ahaa ninkaasna haddaba dee bale waawatan aan hayno ibnu ummi maktuum waa ummu maktuum inankeedii ayaaba dee uu yahay magaciisan aada looguba ugu shuhuroobee loo yaqaanaa qiila waxaa la yidhi ismuhu cabdullaahi bnu zaa'idata magaciisa cabdullaahi bnu zaa'idata la yidhi wa qiila camru bnu qaysin camru bnu qaysna waa la yidhi wa qiila kayru daalika oo cabdullaahi bnu zaa'idatana waa say dee khaasatan reer madiina odhanayeen camr ibnu qaysna waa reer ciraaq siday odhanayeene bal adugu isaguna hooyadii baa loo nisfeeyey waana nin qureysha waxaa kaloo dadka kaba mid ah cabdullaahi bnu lutbiyata wa qiila cabdullaahi bnu lutbiyati wa qiila alutbiyati saxaabiyun isaguna waa saxaabiya nin kale horta magaciisa cabdullaahi baa la yidhaah dee waxaa loo nisbeeyey haweenaydan ama allutbiya magaceedu yahay nisbadeed ama al utbiya bay adugu baltaas oon laam lahayn kollina dikri buu ku leeyahay xadiidka rasuulka ilaahi isagoo u diray xoolo uu soo gurayo dee bal markaa sakadii ahayd oo ninkana waxyaalo uu bal markaa mala hadiya isaga soo gaadhay ay markaas uu dee ay jireenuu dadkii kaba helay rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayh markaa dee uu marka ninkii yimi uu yihi kanna idinkaale kanna waa laysoo hadiyey rasuulku taa uu diiday oo ninka wixii shaqadan uu hayo iyo hawshan uu gudanayo loogu soo hadiyeeyaa maaha wax hadiyo rushwa ayuunbay noqonaysaa hadaayal cumaari quluulba taas ninkii xadiidka ahaa weeye ninkii dee arrintiisa shanigiisa xadiidkaasi ahaa bal markaa kaasna nisbadan baa uu leeyahay suhayl ibnu baydaa waxaa kaloo ka mida qolooyinka suhayl ibnu baydaa iyow akhawaahu labadiisii walaale ee minhaa min baydaa haweeneydan baydaa xaggeed kaba ahaatay hooy dee walaala ahaayeena iyaduba ay dhashay oo ah sahlun wa safwaanu sahl iyo safwaan macnaa waxaa kaloo weli asxaabtii baan kuba jirnaaye dadkii hooyadood loo nisbeeyey kaba midee ku shuhuroobay suhayl iyo sahl iyo safwaan oo intuba ilmo baydaa ahaataa dee lahaatii caddayd wasmu baydaa inaytani waa wasfi ah baydo magaceedu dacdun wasmu abiihim aabbahood magaciisna wahbun oo weliba suhayl iyo sahlna rasuulka ilaahay xayaatadiisii bay dhinteen rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaadoodii janaasa ama meydkoodii masjidka dhexdiisuu kuba tukaday iyaga bal markaa ilmo baydaa suhayl iyo sahl haddaba waana dad iyaguna qurayshee baydadan loo nisbeeyey waa hooyadood ee aabahood waa wahb waxaa kaloo kaba mida weliba asxaabtiya shuraxbiil ibnu xasanata axadu umaraa'i asaxaabati cala shaam amiiradii asxaabta dee shaam ciidamadii joogay iyo markii dee jihaadku ay kaba socdeen reer room lalaba dagaalamayay midkood ahaa waa kuwii ugu horreeyee galayba oo rasuul in cahdigii abibakar afar amiir oo dee uu qaybihii shaam loo kala diro afar ciidan bay kala wateen oo midba jiha ayuu kaba galay shaam ayuu nin ka mida ahaa bal markii dambe yarmuka isugu yimaadeen oo khaalid imradiisii ha wada midayso markii dambena abuu cubayde imradiisii ha wada midayse bal ninka umaradaas ayuu kaba mid ahaayo hiya ummuhu xasanadani waa hooyadii waa abuhu aabbihiina cabdullaahi bnu lmudaaci ilkindiyo aabbihii waxaa la yidhaahaa cabdullaahi bnu lmudaaco reer kindawaye walow dee kollay quraysh uu la deganaa oo sharaxbiil ibnu xasana waa sharaxbiil ibnu cabdillaahi bni lmudaac waxaa loo nisbeeyey hooyadii xasana cabdullaahi bnu buxaynata ayaa kaba mid ah raggaa hooyadood loo nisbeeyey wahiyo ummuhu buxaynadani waa hooyadii waa abuuhu aabbihiina waana saxaabi macruufo axaadiis leh malik bnu lqashb alasadiyo aabbihiina waxaa la yidhaha malik bnu qashb sacd bnu xabtata waxaa kaloo raggaa kaba mida sacd bnu xabtata iyo ummuhu xabtadani hooyadii weeye wa abuuhu aabbihii bujayr bnu mucaawiyata waa bujayr maalikoo zaa'id ayay u taalla aniga halkan aabbihii waa bujayr ibnu mucaawiya amaa xabta hooyadii weeye waana isaguna saxaabi ansaar ah taasba weeye waxaana bal duriyadiisa kaba mid ah qaadigii shahiirka ahaa ee saddexda khaliifo qaadigaba u ahaa ama nin qaadi qudaat la yidhaha ninkii ugu horreeyey filislaam abuu yuusuf alqaadi saaxibu abi xaniifa ayaaba nasligiisii kaba mida tirsiinta ku galaan qolooyinkaasi saxaabay ahaayeen oo min ataabiciina taabiciinta waxaa kaba midaya faman bacdahum maxamed bnu xanafiya maxamed bnu alxanafiya waa istan dee taasi kuba shuhroobay wasmuha alxanafiya waa nisbe ah oo waa nisbe reer bani xaniifa loo nisbeeyey qoladii musaylimatulkadaab iyo iyaduna waxay kaba mid ahayd sabyigii reer bani xaniifay kaba mid ahayde magaceedu khawlatu khawlo weeye waa abuuhu ninkan maxamed ibnu alxanafiya la yidhaha aabihii amiiru lmu'miniina caliy bnu abi aalib waa maxamed ibnu cali bnu abi aalib waana nin taabiciya faadima may dhalin haweenaydaa reer bani xaniifa ayaa dhashay waa ku shooroobo maxamed ibnu alxanafiya ayaa la yidhaahaa bal markaa taasoo waa nisbe hooyadii loo nisbeeyey waxaa kaloo ka mida ciddii kasii dambeysay weeye taabiciintee ismaaciil bnu culaya hiya culayadani ummuhu hooyadii weeye wa abuuhu aabihii ibraahiimu ibraahim wey oo waxaa la yidhaha ismaaciil ibnu ibraahim waana imaam imaam weeye culayaduna waa hooyadii waa haweeney kolleyadna macruuf ahayd oo dhashay waxa weeyaan ninkan imaamka ah wuxuu yihi sheekhu markaa ibnukasi ibnu kasiir wa huwa axadu a'immati alxadiisi waalfiqhi xadiiska iyo fiqiga imaamiyadiisa mid ka mida weeye oo xadiis iyo fiqiba imaam buu ku ahaa taas wa min kibaari saalixiina dadkii saalixiintaa dadku ay kuwoodii waaweynaana ka mid weeye ee xadiidkiisna dawaaweynta islaamkaba waa ku wada sugan yahay bal nin aada u idqaan badan baha u xifdi badan oon laga helin khada oo xadiidkuba khada-ay aan lagaba helin iyadoo raggii kale aimad ahaa ee naadir ahaydna aan bal xadiidna haba noqotee khada kaba dhacay aan la helin isaga waa taas oo khada-iisu bal kolley waa basharo dee lagama waayine laakiin haddana waxay kaba cabireen inaan taas loo helin wuxuu yihi markaa ibnu kasiir qultu waxaan yidhi fa ama ibnu culayata culayaha alladii ibnu culayahaasoo ina culayaha alladii ina culayahaasoo yaczu ay nisbeeyaan oo ileyhi xaggiisa ay hadallo ama masaa'il waana masaa-il inta badan shuduud ohune ay u nisbeeyaan kasiirun in badan oo min alfuqahaa'i fuqahada kaba mida ay u nisbeeyaan fa huwa ismaaciil ibnu ibraahim haada ninka ibnu culayahan fuqahadu ay masaa'il kala duwan kasoo naqliyaan ay u nisbeeyaan waa ismaaciil ibnu ibraahim kan cibaaradaasa inoo dhacday muxuu raaciyey haddana waqad kaana mubtadican yaquulu bikhalqi lqur'aani kani waxaa ku mubtadica oo isagu yidhaahaa qur-aanku waa makhluuq taas bal dee intaanay mixnadiiba bilaabmin mixnadii dhibta ahayd badnayd ee maamuunbilaabe culimada taa lagu qasbayey ee barhkood ay dee loo dhintay waxa weeyaan in badan kuwa loo xidhay kuwa looga dilay taasi dhibta badan ee kaba dhacday intaanayd bilaabmin ayaabuu qowlkan isagu qabay waayo sanadii mixnadu bilaabantay buu dhintay sanadii uu maamuun waxaan goostay uu goostay inuu dee biquwati silaax arrintan ku fuliyo ayaabay dhimashadiisu ahayd laakiin maxaa u dhexeeya kii hore muxuu yihi ismaaciil ibnu ibraahim haddana waxa inoo dhacday ismaaciil ibnu ibraahim weliba haadaa buu raaciyo waa kanun waa siuu k ninkii hore qowlkan qabo horta in cali alxalabi dabcadiisa kitaabkan uu kuga leeyahay ayaa wuxuu isagu yidhaahaa nusqo waxaa dhacay kan dambe markuu ka hadlayay dee san oo kale ismaaciil ibnu ibraahim san imakaba inoo taallo weeye oo nusqada uu dee soo madbaceeyey waxa weeyaan shaakir isaga dabcadiisu ay tahay laakiin wuxuu raaciyaa labada kelimo korkooda waxa ku qornayd ramsi uu leeyahay taqdiim iyo taakhiir oo miim iyo miim baa ku dul qornaa waxaanu sheegaa nusqo kale inay dhacday ibraahim ibnu ismaaciil ay dhacday taas ee kolleyna xataa haddii ay nusqo labada nusqatan isku raacaan waxay la tahay nin unun rijaal iyo taraajim iyo dabaqaadka rawaadi ama taariikhda un ilmaam u leh iyo khaasatan culimada dee dabaqaad taraajimtooda wuxuu garan karaa tan dambe inay taxriif ama taqdiim iyo taakhiir dhacay ee laba nin ay kala yihiin taas kama qarsoona laakiin arrin la yaab la dhacdo xagga hoose eegta wuxuu yihi markaa shaakir raqamka talaata daahiru cibaarati lmusanifi yufiidu ana bna culayata shakhsaan cibaarada musanifka daahirkeedu waxay faa-iideynaysaa ibnu culayo laba shaksi inuu yahay axaduhumaa axadu aimati alxadiidi waalfiqi wa min kibaari asaalixiin midkood xadiidka iyo fiqiga aimadiisa inuu ka mid yahay kibaar asaalixiin ayasa cibaarada hore wathaani mubtadicun yaquulu bikhalqi lqur'aan ka labaad se mubtadic uu yahay qur-aanku waa makhluuq yidhaahaa kamaa yustafaadu min atacbiir sa cibaaradiisa iyo tacbiirkiisa lagaba faa-iideysanayo tacbiirka lagaba faa-iideysanayo maxay ah biama amadu maxay u sugantahay allatii litafsiil wa tanwiic tanwiic baa loola yimaadaa wax la kala saarayo oo dee laba noocoo lasraa markaa la sheegayo isqaabilaya ayaa loolaba yimaadaa wakadalika yustafaadu dalika min waxaa kaloo laga faa-iideysanayaa buu leeyahy inay dee balsan ay daahirka cibaarada laba ay kala yihiin min ikhtilaafi awsaafi maa qabla ama wamaa bacda amada waxa ka horeeya waxa ka dambeeya awsaafteedu way kala duwantao ka hore waxaa ku sugan cibaaradiis maxaa eg fahuwa huwa axadu aimati alxadiidi walfiq min kibaar saalixiin ka dambana qad kaana mubtadacan yaquulu bikhalq qur'aan marka awsaaftaa kala duwan iyo ama uu isticmaalay waxay tilmaamaysaa laba inay kala yihiin marka muxuu raaciyey wاladii fi lmiisaani wاtahdiibi anahu shakص waaxidu laakiin se miisaan iyo tahdiibu tahdiib ku sugan waa inuu nin keliya yahay oo imaamah waa imaam laakiin badat minhu hafwatun qalad ka yar dhacay wataba minhaa qaladkiina ka toobadkeenoo dee isaga ama hadal uu lahaa ha loo tarjamta ama haba yidhaahee dee khalqa lqur'aan ba looma nisbeeyey ama hadal saasa inuu qabo oo kale khaasatan xadiidkii ahaa albaqara markaa iyo alcimraan inay maalinta qiyaama imanayaan iyadoo saaxibkooda uga doodaya markaa raximahu llahu tacaala saas baa axmed shaakir yidhi raximahu llahu tacaala waxaana tacliiqani uu yahay tacliiq kolley aada u qariib ah oo inuu ka soo fulo imaam casri muxaditha casri inuu kaba soo fulo laakiin waxaan leenahay mas xaafid maxajir meele kaba cabiray aqlad lkibaari kibaar weeye macnaa dadka waaweyn kolkol qaladada kaba dhaca waa qalad weyn buu noqdahay oo de aan sahlanaynoo saas eh laba nin bay kala yihiin oo shaki taas iyada aanu kuma jirin asal ahaan aanu shakadu kuma jirin cibaaradana kolley waa taqdiim iyo taakhiirka dee kol hadday nusqo kalaba saa xalibi leeyahay ay dhacdayba meeshii nusqadan baa khad ahayd ama cibaaradan taqdiimka iyo taakhiirka ayuunbaan looga baraarubinaya meesha waxay laba nin bay kala yihiin oo mid waxaa la yidhaha ismaaciil ibnu ibraahim baa la yidhaha midna magaciisu waa kawe ka hore un ibraahim ibnu ismaaciil waana laba nin oo isdhalay un oo isu waalid dee waxaanan kolley aada u qariibaba iyadoo kolley miisaanna uu tarjamo ku lahaa ninkan kale malaa deeta isaga uu eegay un waa ismaaciil ibnu ibraahim iyo ismaaciil ibnu ibraahimun oo markaa aan awsaaftan kala duwan mooye magacii ay isku mid yihiinba tarjiin imika iyada miisaan dee taadiibkuma laha riwaa tarjame miisaan waa ku leeyahay lisaan miisaanna tarjamo kaba dheer buu kuba leeyahay taariikhata islaamkee dahabi iyo dee kutubtan kale ee dacafada iyo waxyaalo iyo na waa ku wada leeyahay tarjamo waana nin aada u dhib markaa dee kolley culimmadu ay una daciifiyaan ra'yigiisna uu aada uga xumaa taasba weeye ibraahim ninkan kalena waa aabihii waa imaamka horta lama kalayn ama hafadan uu sheegay dee hafada waa macruuf in laguma sheegay kolkoltaasoo loo qaatay xadiidkaa markuu fasirayay iyo ama dee in waa makhluuq leeyahay laakiin markii dambe dee kolley bal towbadan uu sheegayaana way dhacday oo arrin aan wax kasoo qaad la bahayn bay ahayd ama ninkan kale horta waa nin faqiiha waa inankiisu waana nin muctasiladii kaba mida ama kuwoodii waaweynaa ah masaa'il badan oo shaadana waa laga soo naqliyaa oo iyadu shuduudba saa daraaddeed ay keentay ibnu cabdilbari inuu yidhaahaba isagu isagoo taa dee inuu ibtidaaciisan iyo waxyaalaha sheegaya inuu yidhaaho dee waxaana uu yahay oo dee madhabtiisu cinda ahli sunna waa madhab mahjuura uu kaba cabiro masaa-ishiisuna waxa weeyaanba ahlucilmigu khilaafkiisa wax kama soo qaadaan oo wax khilaafkiisu ay ka dhigaan inuu ijmaaciisiyo wixii layskuga waafaqsanaa uu meesha kaba saarayo ama uu masaladii ay khilaafyo noqonaysa kamaba dhigaan walaan arkayno dee dadka mucaasiriinta barhkood masaasha qaarkood iyadoo khilaafku oo abubakr alasam oo isaga sheekhiisaba ahaa isna dee ru'asaa ulmuctasila iyo isagaba yahay cid kaloo khilaafsani aanay jirin ay kaba dhigaan laba imaam inay taa dadkii muslimiin ay khilaafeen oo masaladu ay tahay wax khilaafiyo ay qowlkoodna raajix yeelaan sidaan aragno masalada diyada haweeneyda markay kaba hadlayaan iyo ragga qaarkood qardoogii hadalkiisa saa kuba sugan meelo bal markaa ninkani haddaba waa nin taas ahaa imaam shaafici hadaladiisii maxaa kaba mid ahaayo dee isaga ay kulmeen isyaqaana aabihina sheekh baabu aabihii u ahaaye oo fatxibaarina inooguma sugan mujaladka sagaalaad koley xadiidkii ibnu cumar ee haweeneyda xaaidada marka la fuuro markuu xadiidkaa sharax dheer buu leeyahay xaafido uu sharxayay oo kale oo dee ayuu kaba cabiray dee isagaa qowl kaba qaba inaan dalaaqaasi dhacahaynbe imaam shaafici hadaladiisii waa kaba mid ahayd oo uu yidhi koley lisaan miisaanna uu kuwa soo naqliyaaye waa ibnu culaya waana ibraahimkan daalun jalasa fii baabi duwaali yudilu nnaas waa nin halowsan oo wuxuu fadhiistay waa baab malaha ku yaalay masjid camr bni caas meelihii saasoo baabu duwaal la odhanayay ayuu fadhiistay isagoo dadka hadlaynaya imaam axmedna dee daalun mudilun cibaaradaa iyo dahabi baaba sooga naqliyey bal cibaaradii dahabiye miisaankiisu meella waxay ahayd miisaan jahmiyun haarik buu kaba cabiray tarjamada intaasumaaba ku dhaafiyo sanadu dhintay kitaabkiisa markuu aabihii hadlayay awlaadiisa kaba hadlayay siyaro calam nubalana wuxuu dhigtayba inuu kaba cabiray jahmiyan shaydaan buu kaba cabiray oo kale bal dee imaam shaafici ase lisaan iyo kuba sugan ayaa muxuu yidhiba ana ukhaalifu ibnu culayata fii kulli shayin xataa fii qowli laa ilaaha ila allah ibnu culaya wax kastaba aan ku khilaafsanayo anu aan ku kala duwanayo xataa kelimadaa tawxiidkoo waayo wuxuu yidhi anu waxaan leeyahay laa ilaaha ila allahu aladii kallama muusa isaguna muxuu leeyahy laa ilaaha ila allahu aladii khalaqa kalaaman wa asmacahu muusa taasuu leeyahay xataa kelimada laa ilaaha ila allahuna waan ku khilaafsanay iskabadaa wax kale adugu bal markaa waa nin macruufoo taas ahaa waana imaamka inankiisa markaa labadaasay kala yihiin adigu inay kaba dhacdo dee imaka tan oo kale dhima de waa bashar un baa layahay waa sahwi waa arrin un waayo miisaan agtiisa kuma sugnaa lisaan miisaanne laakiin malaa ismaaciil unbuu eegay tarjamadee wax kale ibraahim tarjamadan iyo isweydaarkan ayaana uba baraarugin kolleyna way soo martay masaa-ishaasi uu leeyahay waayo dee faqiiha muxaditha taasba weeyaan laakiin waa sahwi un taasun bay tahay labadaasay kaleyihin ibnu haraasata huwa abu isxaaq ibnu abu isxaaq ibnu haraasa ninka la idhaha waa abu isxaaq ibraahim ibnu haraasata oo haraasahan qaala alxaafid cabdilgani ibnu saciid almasriyi ho umuh haraasadani waa hooyadii wasma abihi salama kolley dee suu shaarixu mucalliqu soo naqlinayo xaafid ibnu xajar kitaabkiisa dee lisaan iyo uu kaba soo naqlinayana lisaanna waa taa tarjamada dheer uu ku leeyahay ninkaasi bal waa tarjamada ugu taamsanba mala taarikhul islaam markaa marka aan ahayn waxa way tahay waayo taarikh islaam dee inuu cibaarada ku leeyahay iyo taas man waa nin uu laminayo inuu isfartegina xalay khaasatan inta taariikhulislaam dee waaban kaba hayaa intan tarjamadiisa ay kuma sugan tahay adigu waxaa lisanu miisaan buu ibraahim ibnu raja dhacday ujeedadu inaanu salamadan may dhacina ibraahim ibnu raja la idhaabaa dhacday buu leeyahay taas baanu raajax yeelaya isagun wa min haaulaahi haddaba dadkaa waxaa kaba mid ah kuwan hooyadood ama dee xag dumarun loo nisbeeyey man qad yusabu ku loo nisbeeyey ilaa jad man ruux qad yunsabu loogu nisbaynayo ilaa jaddati ayaydii ka yacla bni munyata waa saxaabi qaala zubayr ibnu bakaarin wuxuu yihi hiya ummu abiihi waxa weeye waa aabihii umayata oo umaye ah hooyadii weeye oo macnaa horta yacla bnu munyana waa la yidhaah yacla bnu umayana waa la yidhaah yacla bnu umaya waa aab markaa magaciisii dee caadiga ahaayo waa aabihii umaya ama munyadu dee bal waaba kan uu leeyahay zubayr ibnu bakaar oo xagga ansaarta kitaabba kuleh macrifo aada u saama imaanba kuba aha macrifo sare u lahaana wuxuu yidhi waa hooyadii umaye hooyadii weeyaane yaclo hooyadii ma ahaba wabashiiru bnu lkhasaasiyati ya-duna ma shadna oo shadda ma laha khasaasiya ismu abiihi waa saxaabi isagune macbadun magaca aabihii waa macbad waalkhasaasiyatu umujadihi thaalithi waa awowgiisii saddexaad hooyadii weeye imaam nawina irshaadkiisa wuxuu kuba soo naqliyaa ah markuu tan dhigto waqiila hiya ummu bashiirin isaga naftiisa bashiira hooyadiina waaba la yidhi kollay isaabana xaafid markaa waa soo naqliyaa isagoo dee qowlka nawowiyan qaala sheekhu abuu camrin sheekhii abuu camrin wuxuu waa ibnu salaaxe wa min axdati daalika waa umuuraha dadka dee loo nisbeeyo ama ayeydood iyo bal cid aan aabahooda inuu xaggii weliba dumara loo nisbaynayo kuwii ugu cusbaa waxaa ka mid a cahdan cahdi aan oo dadkii dee ugu dhowaa oo iyaga qarnigoodii ama waqtiyadoodii ahaa ee nisbadan oo kalena lahaa waxaa kaba mid ah umuuraha kuwa ugu cusub ina waa amhilo hore kuwa kale abu shaykhuna abu axmeda cabdulwahaab ibnu caliyin albaqdaadiyo waa nin macruuf ahaa muxadisna ahaa suufina ahaa bal ninkaas abu axmed cabdulwahaab ibnu cali ee reer baqdaad yucrafu waxaa loo yaqaanaa bibni sukaynata ina sukaynaa loo yaqaan wahiya ummu abiihi sukaynadanna waana dee ibnu salaax sheekhadiisiibuu kaga mid yahay sukaynadanna aabihii hooyadii weeye waa ayadii markaa qultu ibnu katiir baa le isna sheekhadiisiibuu nin ka mid a soo qaadaya isna tan kuba shooroobe wuxuu ihi waxaan idhi haddaan ibnu katiir ahay wakadalika waxaa saas oo kale ah shaykhuna alcalaamatu abulcabaas ibnu taymiya waa imaamkii shaykhulislaam weeye sheekh iyagii cilmiga badnaa ee abulcabaas ibnu taymiya taymiyadani hiya taymiya ummu axadi ajdaadihi labcadin awowyadiisii fogaa mid ka mida hooyadii weeye ee isaga hooyadii maaha aabihii may dhalin awowgii may dhalin dhowaa bal awowgiisii labaadee waa kuwii ka dambeeyey mid ka mida dhashay magaciisina waa kan sheekhay noo sheegayo waayo aabihii ibnu taymiyun baa la yidhaaha waa ku shuro waa nin imaama awowgii isaguna waa nin imaam ahaayo faqiih ahaayo waa ninkan kitaabkan uu shawkaani sharxay ee nowl awdaarka uu kuba sharxay muntaqa akhbaar la yidhaha nin kali waaba awowgii isaga maaha aabihiina maahay waa awowgii isagana ibnu taymiyun baaba la yidhaha waayo dee kitaabka waxaa ku madbacaysan dee almuntaqa libnu taymiya muntaqa akhbaar ama dee kana awdaarka laba madbacaysan waa ibnu taymiya waana awowga weeye ee maaha ma laha ninka ugu mashhuursanayntaasee dee uguna cilmiga badnaa waxa ay tahay waa ninka xafiidkee axmed bal markaa magaciisa muxuu ihi wahuwa axmedu ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam marka cabdisalaamkaas baa leh kitaabkan uu shawkaani sharxay nalowdaarka uu kuba sharxay ibnu abilqaasim ibni moxamed ibnu taymiya halkaasay taymiyadu eg waa meel dambe siibaa reerkii oo dhami ku wada shuroobay ibnu taymiya alxaraaniyu wa minhum raggan waxaa kaba mid ah culimada man yusabu ku loo nisbeeyo ilaa jaddihi awowgii kama qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam yowma xunayn rasuulka ilaahay suu maalintii xunayn yidhi wa huwa raakibun cala albaqlati isagoo baqal fuushan yarkuduhaa dedejinayo ilaa naxri cadowi ama yarkuduha xagga cadowga u eryayana waa iyadoo dadkii xataa in badani ay yaaceenba ayuu rasuulku baqal la weeye dagaal uma suubato ayuu oo marka dee la degan yahay iska amnigunbaa la fuulaa ayuu haddana xaggii cadowga isagoo usii eryaya ayuu weliba issheegayo walxaal huwa isagu yunawihu uu sheegayo muujinayo bismihi magaciisa yaquulu wuxuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib waa halkan waayo rasuulku waa ibnu cabdullaahi waa ibnu cabdillaahi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib walaa wuxuu isu nisbeeyey awowgii wa huwa rasuulu ullaahi muxamedu bnu cabdillaahi ibni cabdilmualib waana rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo magaciisu waa kaa nisbadan waa awowgii wa ka abi cubaydata bni ljaraaxiba weeye wa huwa abu cubayda caamir bnu cabdillaahi ibni aljaraax abihi cabdullaahi baa la yidhaha caamir ibnu cabdillaahi ibni aljaraax alfihriyu axad ulcasharati tobankii mid ka mida ahaa waa awalu man shaksi kii ugu horreeyey ahaa oo luqiba lagu loo bixiyo oo lagu magacaabay biamiiri alumaraa'i bishaam oo isagu markii dee waxa weeyaan dambe amiiradoo dham isagay hoos imanayeenoo markaa nin amiirulumaraa lagu magacaabo shaam isagaaba ugu horreeyey wa kaanat wilaayatu wilaayadiisna waxayd walow markii hore qeyb uu joogay ee wilaayadan caamkaabuu sheegayaa bacna isagu khaalid dadkii ugu yimi buu ahaa shaambe bacda khaalid ibni alwaliid radia allahu canhuma ayuu ahaa markii dee cumar intuu qabtay abubakar dhintay cumar uu khaalid ka qaaday wilaayadii ayuu isaga u dhiibay mujamacu ibnu jaariya waa saxaabi isne huwa mujamac ibnu yaziida ibni jaariyata oo jaariyadani waa jaariyadu waa kalay waa magac rag iyo dumarba ay la baxayeen iyaga agtooda oo dumar jaariya la yidhaahna way jiraan dee rag markaa jaariya la yidhaahna waa jiraa tanbo nin buu ahaaye maaha haweenay eh haddaba awoogii bay nisbadu tahay ibnu jurayjin huwa cabdulmalik ibnu cabdilcasiizi ibni jurayj oo ibnu jurayj imaamkan ana jurayjku waa awowgii ee isaga cabdulmelik baa la yidhaha abihina cabdilcasiis baa la yidhaha ibnu abi di'bin moxamed ibnu cabdima weeyaan oo imaam malik la sidnaa waqtigiisiina ahaa waana nin qurayshoo caalimo culimadii reer madiine kaba midoo imaama axmed ibnu xambalin huwa axmed ibnu moxamed ibnu xambal imaamkan axmed ibnu xambal aabihii waa maxamed xambal waa awowgii ashaybaaniyo axadulaimo kole labada nin ka horreeyaana imaamiyay ahaayeen abubakr ibnu abi shayba huwa cabdullaahi bnu moxamed ibni abi shayba waa ninka dee mashhuurkaee bukhaariyo muslimba u sheekha ee kutubtana leh ee maanta musanafkiisuna kutubta waaweyne islaamka uu kaba mid yahay waana madbacaysan yahay dabacaad eh abubakr ibnu abi shayba muslim isagu tan baabuu isticmaalaa abubakr ibnu abi shayba ama bukhaari isaga cabdullahi bnu moxamed buu isticmaalaa dee ninka aan waxyaalahan isla ogeyna waxa dhici karta yaan loona sheegin shuraaxna ku baraarujin inuu laba nin u kala qaato ama aanu isla doonanba abubakr ibnu abi shayba waa magaciisu cabdullaahi weeye aabihiina maxamed baa la yidhaah ama abi shaybuhu waa kee waa awowgii oo ibraahim ibnu cuhmaan oo dee nin daciifa aada u daciifa ahaa qaadina waasidkaba ahaa qaadi buu ahaaye alcabsiyu saaxibu lmusanafi waa kitaabkan almusanaf la yidhaaho ninkii lahaaba wakada waxaa saasoo kale ibnu abi shayba iyagana la yidhaha awowgooda loo nisbeeya akhawaahu cuhmaanu alxaafidu cuhmaanku xaafid buu ahaa wala nin kale qaasim laakiin raggan laba sinayn ama nin dacfi taabtay baabuu ahaaye alwal qaasimu iyo qaasim oo qaasim ibnu abi shayba cuhmaan ibnu abi shayba iyo abubakr ibnu abi shayba waa walaalo dhammaanna awowgood baa loo nisbeeyo abu shayba waa ibraahim ibnu cuhmaan ee maaha aabahood maxamed abu saciid ibnu yuunusa buuri iyaguna abu saciid ibnu yuunus saaxibu taariikhi misra kitaabkan dee masar uu ku taariikhiyo malaa imaka lamaba hayee laakiin culimadii hore dee aada bay wax uga soo naqliyaan aadna way u ictimaadsadaan bal isagana marka qowlkiisa iyo kol hadduu ninku reer masar yahay qowlkiisa iyo nin kale qowlkii markay iskhilaafaan tarjamada shaksiga ama waqtiga uu dhinto iyo isaga ayay horreysiiyaan oy kaba dhigaan ninka dee uu kaba khibro badan yaho beledkiisa ka yaqaano dadka kale oo dhan haddaba abu saciid ibnu yuunus saaxibu taariikhi misra abu saciid waa kunya magaciisa waa maxay waa cabduraxmaan ibnu axmed eeg waa axmed baa markaa yuunus ku waa kee waa ibni yuunusa ibni cabdilla calaaniya cabdigii baa dhacday ibni cabdilacla asadafiyo oo waxaa awow u ah ninkii dee sheekha muslimba ahaa saaxibka shaaficiina ahaa iyo tilmiidkiisa yuunus ibnu cabdilacla ayaa awow u ah yuunusna waa nin asxaabtii shaafici kaba mid ahaa kolley oo dee dadkii isaga in badan laasimay ayuu kaba mid ahaa hadaladii uu noogaba soo naqliyeyna waxaa kaba mid ahaa in maalin maalmaa ka mid ay masalo isku qabteen ama ay iskuba khilaafeen oo mar dambe ayuu kulmeen hayaa shaaficiintu gacantiisii qabtay hayuu yihi yaa yuunus ama alaa oo abaa muusa kunyadiisa adiya abaa muusa alaa nakunu ikhwaanan wain lam natafiq fii masala war miyaynaan walaala ahaaneyn oo ujeedadu masalayaynaan iskuba waafaqayn oo macnaa dee waa say arrintoodu ahayd iskhilaafkani ay masaa'il ijtihaadkooda iyo ra'yigooda iskuba khilaafay inna walaalnimadii islaamka iyo suxbadii gaar ahaaneeda iyagu lahaayeen iyo jacaylkaas jeclaayeen iyo waxaasoo dhan inama dhaawacahayne walaalnimadoodii tii unbay ahayd oo iyagu taas mid waana sii dee arrintoodu ahayd adiyo goor masaa-ishan ijtihaadiga iskuba khilaafeen oo dhan nina ninka kale sheekhiisii walaal ninkii kale zamiirkiisa tilmiidkiisii hadday taa iskuba khilaafaan inna kala tag iyo waxyaalahaas may keenayne laakiin dee dabadood bay yimaadeen waqti kastana way sii badnaadayeenun dad waa ra'yi aan hadda ahayn maaha naskii shareecada laiskuma khilaafayo waxaa laisku khilaafay waa fahamkii kan iyo fahamkii kan fahamkiisii arrintu ay noqotay side dee fahamka ama fahamka fulaan inuu intuu kaba dhigo xaq arrinta ay geliyaan alwalaa walbaraayo arrinta ay cadaawo ay bilaabanto dunubi ay kaba bilaabanto dee bal markaa tacadi weyn oo ama qiibe iyo waxyaalo kale iyo tacadi uu kaba bilaabmayo walaalinimada islaamka la gooyo dee taasna ma ahayn dadkeeni iyo ummadii culimadii islaamkaba kulliba dariiqoodii asal ahaan taasi may ahaynba umuurahaasi hadallo kale o bal hadal kale oo aada u qayim oo mucjamuludabaa ku sugan taa hadalkaa hore sir aclaam nubala iyo keyrkiiba waa kuba sugan yahay laakiin hadal mucjamuludabaa kuba sugan ayaa muxuu ihi yunuskan baa soo naqliya shaafici inu yidhahdayo goor xikamtiisii ahayd yaa abaa muusa ayaa muxuu ihi hadalkiisii rida nnaasi gaayatun laa tudrak maa aquluhu ilaa nusxa laysa ila salaamati min annaasi sabiilun fandur maa fiihi salaaxu nafsika falzamhu wadaci innaasa wamaa hum fiih bal hadalkaas eeg waa mucjam uludabaa koley mujaladka toddobiyo tobnaad baa ama juska toddobiyo tobnaad baa hadal kuba suganya tarjamada shaafici ayaa wuxuu idhaahaa inuu ku yidhi abaa muusow dadka raalinimadoodu oo inay dadku kaa raali noqdaan guud ahaan waa haayo aan la gaadhin ridaha ilaahay baa la gaadhaa rido dad lama gaadho haddaad isla dadku ha kaa wada raali noqdeen oo cid ku diidan yaan laba helin taasi dee wax dhici kara maaho waa gaayatun laa tudrik waa haayo aan la gaadhi karin hadalkaasna waan kugu naseexaynayaa markaasaa muxuu raaciyey laysa ila salaamati min annaasi sabiil badbaado laga badbaado dadka hadalkood iyo waxyaalahaasiyo taasi asal ahaan dariiq uu ruuxu ku gaadhi karaa maba jirto eh adigu maxaad yeelaysaa fandur maa fiihi salaaxu nafsika falzamhu ha eegin taasoo dadku ha kaa raali noqon arrintaas yaana qaradkaaga noqon eeg waxa adiga naftaada wanaageed uu ku sugan yahay salaaxaagu badbaadadaadu adiga ku anfacaya adiga salaaxaaga aakhiraba uu kuga sugan yahay markaa kaasun laazim ama dadku hakaaga raali noqdeen ama yaanay raali kaaga noqon dad waxa kaaga sheegeen dad markaa taasee adugu eeg wixii naftaada salaaxeedu ku sugan yahay oo laazimo wadaci naasi wamaa hum fiih waa yunus bni cabdilcala hadalkaa shaafici baa isaga kuba yidhi waman nusiba ilaa kayri abiihim dadkii loo nisbeeyey aabihii cid aan ahayn waxaa kaba mid a almiqdaad ibn lswad waa saxaabi wa huwa almiqdaad ibnu camr bni thaclabata alkindiyu albahraaniyu alswaduna wlswadu huwa ibnu cabdiyaquut azuriyu ninkan nin waa nin reer yamaneed oo maaha nin quraysha ibnu aswad ibnu cabdiyaquutna waa nin reer bani zuhro ahoo waxa weeye qurayshba ah rasuulka ilaahay reerkii dhalayba wa kaan zawju ummih hooyadii ayuu odaygeedaba ahaa wa huwa rabiibu isaguna waa soo koriyo rabiibkiisu ahaa fatabanaahu sii dee caadadii jaahiliyadu ahayd inankiisu kaba dhigto kama hadhin haddana magaciio fa nusiba ilayh waxaa kaloo iyaguna kuwa kaba mida alxasan ibnu dinaari huwa alxasan ibnu waasilin ninkan xasan ibnu dinaar waa axad dacafa isagu waa nin aada u daciifo weliba de cid markaa tawfiiqisay maba jirtee xasan ibnu waasil baa laydhaa wa dinaarun zawju ummihi ninkan dinaarna hooyadii odaygeedii weeye loo nisbeeyey abihi waasil baa laydhaa wa qaala ibnu abi xaatimin alxasan ibnu dinaari ibni waasilin laakiin taa culimadu khada bay kuba tiriyeenoo wuxuu isu geeyey magacii aabihii iyo ninkan dee zawja ummi oo wuxuu ka dhigay waasilkuna inuu awowgiyo diinaarkuna aabihii laakiin taasi waa khada-un annawcu thaamin walkhamsuun fi nisabi alatii calaa khilaafi daahiriha bal aan ku yardari hadeen waxa weeyaan waa nisbooyinka jamcu nisbatin taa hore waxayd magacyadii calamyada ahaa ee dadka loo nisbeeyey tanna waa nisbo ama qabiilo ha noqoto ama meel haba noqotee ruux loo nisbeeyey oo san marka aada nisbada maqasho aad ka fahmaysaanayn oo iyadoo lagu leeyahy dee fulaan alqurashigi waxaan ka fahmaynaa markaaba inuu quraysh yahay laakiin kol waxa dhacaysaba ninku inaanu la degay uun ama uu bal markaa waxa weeyaan adigu arrin kale uun ama mawaalidoodii uu kaba mid ahaayo nisbadani aanay san daahirkeeda laga fahmaya aanay ahayn oo iyaduna u baahan tahay si dee loo kala saaro dadkii nisbadoodu xaqiiqa ayd iyo kuwa aanay ahayn bal markaa loo kala saaro in la ogaado bal kuwaas buu yihi wadalika kaabi mascuudin cuqbata bni camrin albadriyi waa saxaabi zacama albukhaariyu saasuu sheekhu kaba cabiray ibnu kahiir sababtuna ahlu siyar baa intoodii badnayd dee ay tan diidan yihiin bukhaari wuxuu sheegtay annahu minman shahida badran inuu dadkii bader xaadiray uu kaba mid yahay wakhaali laakiin muslimna waa qowlkiisa abuu cubayd qaasim ibnu salaamna waa qowlkiisa wakhaalafahu ljumhuur waa ahla siyar oo dee ibnu isxaaq iyo ay hormood u yihiin zuhri iyo ayaa iyagu yihi may dagaalka ma joogina qaali waxay idhahan inamaa sakana badran bader buu degay oo fa nusiba ileyha waa loo nisbeeyey laakiin bukhaari kollay dee adiladiisuu leeyahay shaarixuna hadal buu leeyahay ka bukhaari uu raajax yaraya dhanka eegan sulaymaan ibnu darkhan ataymiyu lam yakun minhum ninka isna waa nin imaamahe ma ahayn reer taym ma ahayn wainamaa nazla fiihim waa degay dhexdooduu dego fa nusiba ilayhim waa loo nisbeeye waqad kaana min mawaali bani mura caraba maahe reer bani mura reer kala idhaa iyaguna carbeed ayuu dadkii dee mawaalidooda ahaa ama iyaga walahooda cidqi lahaa ama dee abihii halaadee ugii haba lahaadee ayuu bal markaa kaba mid ahaa abuu khaalidin idaalaaniyu badnun min hamdaana daalaan horta waa jirib reer hamdaan kaba mid a nasala fiihim aydan abuu khaalidkani wuu dhex degay wainamaa kaana min mawaali bani asadin reer bani asad buu mawaalidooda ninkani kaba mid ahaa ibraahim ibnu yaziid alkhuusiyu inamaa nasala khuus maahayn khuusna asalka hore meeshan khuusastaan la yidhaahee waa gobol eeraan kaba mid oo mala carabi ay u baba badantahay degaankiisa gobolkaas dadkiisa ayay kolkol khuus bay gobolka la odhanayo markaasay dadkaa deganaana khuus kaba cabirayeen haddaba ma ahayn halkaase inamaa nasala wuxuu degay shicbal khuusi nimankaa khuuska shicbigoodii ama meeshai ay kaba deganaayeen bimakata maka ayuunbuu dego sanbaa looguma nisbay cabdulmalik ibnu abi sulaymaan alcarzamiyu wahum carzamkuna reer bani carzam badnun jirib weeye min fasaarata fasaare kamida nasala fii jabaanatihim maqbaradoodii ama xabaalahoodii buu degay bilkuufati kuufa kuba sugnaa jabana horta saxarakaysanasaan jiimkuna wuu fadxisan yahay ba-duna way shadantah waana fadxisantahay walow dabcada cali xalabi jubbana ay dhacday dee xarakunbay dhacday hadal lama socode oo iyadna ictimaad maba lahae laakiin sida dee uu mucjamaludabaa ku dabdiyey weeye jiimta in la fadxiyo ba-duna ay shadan tahay marka mucjamaludabaa iyo qutba wuxuu idhaa asarka hore aljabbaan fi lasli waa meeshan saxra ayaa la yidhaahaa markii dambena reer kuufa waxay kuba magacaabeen buu yidhaha ama reer kuufa xabaalaha ayay jabbaano yidhaahaan oo reer basre iyagoo almaqbara unbay odhanayeenba markaasaa wuxuu sheegay inay kuufo kaba mid tahay meelo dhowr ah oo mid kastaba jabbaano la yidhaahaoo xaafadahaas ama reerihii meelaha degayay loo nisbeeyo jabanatu fulan jabanatu bani fulan saa laba yidhi kuwii buu soo tiriyey uu sheegayba intii jabaaniye jirtay waana xaafaday kuba yaaleen xaafadihii dadkii deganaa inta badan reerreer baa looga deganaayay ayaa laguma magacaabay markaasaa wuxuu kusoo daray tinan ah jabanatu carzam waasuu kaba cabiray ninkana waabu sheegay in looba nisbeeye marka carzamkuna waa reerkii omalaa meeshin maqbaradoodii meeshu ay ahayd isaguna waa degan maxamed ibnu sinaan alcawaaqiyu cawaq badnu min cabdilqays weeye wa huwa baahiriyun laakinahu nazala cindahum agtooda ayuu degay bilbasrati basra oo basr ayuu iyaga la degayo bal markaa reer cawaqan isagu se waa nin reer baahilo ah axmed ibnu yuusuf asulamiyu sheekhu muslimun muslim sheekhiisaa huwa aziyun sulamigu waa hooyadii baa ahayd oo reer kuway dhaleenoo reer abti bay u ahaayeen reer bani sulayme laakiin isagu waa nin reer asdiya walaakinahu nusiba ilaa qabiilati ummihi hooyadii qabiiladeedii baa loo nisbeeyey wakadalika xafiiduhu xafiidkiisina saasoo kale weeye oo laydhaa abu camrin waa nin isna muxadisaha ismaaciil ibnu nujaydin isulamiyu waa nujaydkan baa ina axmedkaasa ah xafiid buu markaa u ahaa inankiisaa dhalay isagana asulamiyu nisbadii unbaa raacday dee waana nisbadii markaa awowgii reerkii dhalay un ee iyagu waa reer asdi xafiidu hadaa kan hore xafiidkiisii marka iyadna muxuu leeyahy waxaa kaloo iyadna ah xafiidu hadaa abu cabdiraxmaan isulamiyu suufiyu oo kaa hore waxa loo nisbeeyey buu leeyahy wakadalika xafiidu somu odhan haddana nisbadii maxaa yeeshay oo kale asulamiyu xafiidu hadaa nin kaloo isna nisbadan yeeshay oo kan dambe xafiidkiisa dhabahaan dee inankiisu muu dhalina inantiisaa dhashay walow xagga reerka ay iskaga mid ahaayeenoo dee ninkan awowayaashiisa hore dambe axmed ibnu yuusufkan ilmaadeeradii unbay ahaayeenoo kolleyba reer asdi buu ahaayeen se xaggan qoladan uu xafiidka ugaba yahay ama uu ismaaciil ibnu nujayd waanu la kulmayo waxbuu ka qaatay uu xafiidka ugaba yahay waa ibna bintii buu ahaayo bal inantaasunbaabu lahaayo dhaxalkiisina iyagii baaba helay marka waa abu cabdiraxmaan isulamiyu sofiyo waa nin dambe oo abu cabdiraxmaan isulami la yidhaaho sofi ahaa nin xagga xadiidka aqoon aada u sarraysay ku lahaana uu ahaa laakiin tan baa kaba qaalib noqoto oo dabaqaatu suufiya iyo xaqaaiqu suufi xaqaa'iqu tafsiir oo culimmadu ay yidhaaheen waxaaba roonayd inaanu alifin iyo waxyaalahaasuu leeyahay waxaana dhacay kitaabka irshaad ee nawowi tacliiqiisa kale waa kitaab aada looga shaqeeyo laba mujalad buu ku madbacaysan yahay waayo waa risaalo shahaado laguma qaadanayo manchester baydo jaamicadda aljaamica alislaamiya ama jaamicada madiina lagaba qaatay taxqiiq fiican oo dabdi fiicanna waa leeyahay laakiin de waa kolkol akhdaada dhacdee halkan abu cabdiraxmaan markuu soo gaadhay ayaa wuxuu dhigtay magaciisa in la yidhaaho cabdullaahi bnu xabiib oo uu yihi cali bnu abi aalib buu la saaxiiba oo cibaarada taalla weliba dee kitaabka mushrif buu lahaa sheekhyo kaloo dakaatiro oo iyaguna eegay way jireen ee haddana balwasta kitaabka taalla wuxuu ihi cali bn abi aalibna saaxibkii buu ahaaba cas bn abi nujuud buu qira'adii ayaana isaga kaba qaatay markaasuu haddana yidhi wuxuu leeyahayna intuu kutub tilmaamay mushtabih nisbe iyo dabaqaatu suufiya iyo ayuu kutubtaasuu leeyahay cibaaro saasa marka waxaana weeyaanuun waa laba ninoo aada u kala dheer oo dee iskaba dhex galay oo dee iyadna waa qalad weynuun markaas oo yar aada u qariiba waayo mid waa abu cabdiraxmaan isulam iyo kutubta lixda ama magaciisa iyo axaadiistiisu way noogu sugan tahay nin malaa sanado toddobaatan ku dhowna dadka qur-aanka barayay buu ahaa sanado badan oo muqri ah oo kollay dee waxa weeye cali bn abi aalib iyo cuhmaan bnu cafaan iyana waxbuu kaba qaatay qur-aanka ayuu ka qaato labadoodaba uu kaba qaatay xayaatadii rasuulkana waa dhasho abihiba waa saxaabi ninka cabdillahi bnu xabiib baa la yidhaaho dee kollay nisbadana waa leeyahay waa nin siddeetankii hijirada horteedba dhintay iyadoo saxaabadii qaar sii joogaan buu dhintay oo waa nin nin weynba ka labaadna isaga maxamed ibnu xusein baa la yidhaha iskuba magac maaha afar boqol dabamarkaa afartii boqol ee hijirada dabadeedna ama dhowr iyo toban afar boqol iyo labayo tobankii bay dhimashadiisu ahay waana ninkan xaqaa'iqu tafsiir iyo dabaqaatu suufiye iyo taa suufiga ah bal hadalka imaam nawowi hadal cad buu ahay ma tigayaale se hadalkanba uga cad yahay ee haddana labadii tarjamuun buu intuu sadarkii hore cabdullahi ibnu xabiib dhigtay ayunbuu sadarkii labaadna yidhi waa ninkii dabaqaatu suufiya iyo waxyaala lahay kii laba sheegayo de waana ishtibaah aada u adago haddaba laakiin waxaa laga yaaba dee waa dad saddex boqoloo sanadood ay u dhaxayso se dee kolkol inagoo kale haddaynu dee qalad kaa gallo waba dee mustaqir may ahaateen wa min dalika miqsamu mawla bni cabaasin liluzumihi lahu miqsam ibnu cabaas baa waxa weeye ayuu mawlihiisa ayaa lagu yidhaha maxaa loo yidhi ibn cabaas buu majliskiisa xaadiri jiray wa miqsamun lamaa lazim majlisa bna cabaasin bimawlaahum wasiba alfiyada ciraaqi oo kale taas baa loogu magacaabay wainamaa huwa mawla licabdillahi bn alxaarif ibni nowfal ninka isu qaraabada yihiin ayaa mawlihiisa u ahaaye isaga xertiisu buu ahaa haddana deeta la yihi mawla bna cabaas wa khaalidin alxadaa ninka isaguna muxadidka inamaa qiila lahu dalika waxaa xadaa loo yihi lijuluusi cindahu waa la fadhihi jiray nimankaa xadaa inta kaboolayaasha ayaguu la fadhiyay isagoo kaboolo ma ahayn kabadna ma iibin mana samayn wayaziidu lfaqiiru waa nin isaguna xadiidka inooguma sugan ruwaandiisa kaba mid oo saxiixa muslim iyo keyrkiiba kuma sugan maxaa faqiir waxaa laga qaadanaya ee ninkii baahnaa arrintuna taa maahe waxaa loo yihi faqiir liannahu kaana ya'lamu wuxuu ka xanuunsan jiray min faqaari dahri waa taxanaha dhabarkiisa laftaa dhabarkee taxan ayaa uu xanuun kaba qabayo taasuu ka caban jiro sidaasaa faqiir loo yihi laakiin ma ahayn فقير mهن والله سبحانه وتعالى على رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع التاسع والخمسون نوعي سقالية كنتوناد نوعي سقالية كنتوناد في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء وحو يهي أو كتعلق سن يهيبا waxay kuwii iyadu la ibhaamiyey in la sheegay garashadoodii oo ah min asmaa'i arijaali waannisaa ragga iyo dumarkaba magacyadooda macnaa magacyadii ama kunyooyinkii adugu dhacayay asaaniidda ama mutuuntaba dhacayay laakiin la ibhaamiyey ee aan la sheegin magaca ama kunyadaasee adugu bal markaasun ibnu fulan iyo bal mathalan oo kale ay dhacday ama camu fulan iyo wax lamida bal asmaada khaasatan taas buu bal caddaynteedii iyo ibhaamka wixii kaba suurinayay ayuu macrifadiisii la garan lahaa buu noocani ku tacalluqsan yahay sagaaliyo kontonaad waqad sannafa waxaa lifayoo fii dalika waa noocan mubhamaadka la yidhaaho alxaafidu cabdulqaniy bnu saciidin almasriyu xaafidkaas cabdulqani la odhanayay kitaab buu u dejiyey malaa nusradii si farta ayd lahay haddaan laba madbacayn waalkhadiibu albaqdaadiyu khadiibkii reer baqdaadna kitaab buu u dejiyey bal horta laba madbaceeyey wakayruhumaa kayrkood oose kitaab nawowina wuu ishaari doonaa marka dambe oo uu leeyahay dee qolooyin kale ibnu bashkuwaal iyo waliyudiin alciraaqi iyo qolooyin kalena kutub bay leeyihiin wax lagama dibaceeyeyba wahaada kan oo ah ibhaamkan suurintiisa weeyiyo caddayntiisa kaa mubhamka ah inamaa yustafaadu waxaa laga faa'iidaysanayaa min riwaayatin riwaayo ukhraa kale oo min duruqi alxadiidi xadiidku asaaniiddii iyo duruqdii uu lahaa kaba mid ah oo dee bal xadiid marka uu yimaado iyadoo uu ruuxii bal ama shaksi uu mubham yahay ku sugan ama sanadka ha ku sugnaada ama matnige imaamkaa sida lagu suurinayo lagu garanayo kan la ibhaamiyey waxaabay noqonaysaa waa dariiq labaad oo xadiidku kuba yimi oo halkii ruuxu uu kaa hore mubhamka kaba ahaa ay ku sugan tahay magaciisii iyo tasmiyadiisii taas baa deeto xagga marka la eego ruuxan magacowgiisa duruqdaa kale xadiidku leeyahay ee uu soo aroorayo iyadoonu ibhaamki jirina laakiin ruuxii la magacaabay taas baa lagaba faa'iidaysanaya xagga kan garashadiisa wahada inamaa yustafaadu min riwaayatin ukhra oo min duruqi alxadiidi xadiidka duruqdiisa ka mid ah wadalika ka xadiidi ibni cabbaasin ana rajulan ayaa qaala yidhi waa halkan ibhaamku nin ayuunbaaba la yidhi magaciisii lama sheegin ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow alxaju kulla caamin xajku maa sanad kasta ayuu yidhi kolle xadiidkan dee asalkiisu waata saxiixa muslim iyo uu kuba sugan yahay lafdigan imika uu dhigtayna abu daawudu dayaalis iyo qolooyin kale ayaa wariyey ninbaa rasuulka ku yidhi xajku sanad kasta miyuu waajibayaay oo dadka ay waajib ku tahay inay xajaan taa marka wuxuu yidhi bal ibhaamkan rajul baa kuba sugane isagoo inoo sheegaya ninku kuu yahay huwa alaqracu bnu xaabisin ninkani waa alaqrac ibnu xaabis ninkii la odhanayay reer tamiim ee odayaashii reer tamiim ka mid ahaa kamaa jaa fii riwaayati riwaayo kaloo sunanta ku sugan bay kuba timi ninkan magacowgiisa oo inuu yahay alaqrac ibnu xaabis oo xaggaa riwaayada kaleu ku soo arooray isagoo la magacaabaan ka faa'iidaysanay ruuxan macrifadiisii wa xadiidi abi saciidin waka xadiidi abi saciidinba weeye isagu waa saxiixayne annahum iyagu maruu waa abuu saciid iyo qolooyin kaloo la socdo asxaabtii rasuulka kaba mid ah maruu inay mareen bixayin reer qad ludiqa la qaniinay sayiduhum ninkii odaygooda ahaa la qaniinay oo macnaa waxay u soo hayideen iyagoo majmuuco saxaabadii kaba midoo nafar aba ayaa reer bay u soo hoydeen oo waxaa reerkiina kollay muu martigelin markaasaa waxaa dhacday in la qaniinay ninkii odaygaba reerkaas ahaa way isku dayeen inay daweeyaan o inay daweeyaan oo waxbay u tari weydo waa kuwii iyaga u yimi faraqaahu waxa ku tufay oo qur-aan ku aqriyay rajulu nin minhum iyagii ka mid ahaa minhumna waa min asaxaaba saxaabadii abaa saciid la socotay markaa ninkii ma magacowna nin iyagii ka midaa la yidhi marka wuxuu yidhi sheekhu huwa ninkaas raaqiga ahaa ee faatixada ku aqriyey abuu saciidin nafsuhu waa abuu saciidkii xadiidkaba warinaya cayntiisa ama naftiisa ee maaha nin kale isaga is ibhaamiyey markaa dee iyaduna riwaayaad kale ayaan ka faa'iidaysanay xagga tasmiyada ruuxan raaqigii kii uu ahaa inuu abuu saciid ahaaba waa fii ashbaahin waxyaalo iyo axaadiis iyo aathaar iyo riwaayaad shabahaya lihaadaakan madkuurkan oo dee laba xadiis buu inoo sheegay arrinku intaa kuma koobna waxaan keenayba kutub dhan in loo alifo weliba aan lagu dayn imaam keliye a'imo kala duwani waa baahida loo baahnaa iyo badnida ay badan tahay ay kutub uga dejiyeen taas bay tahay oo amhaaladu aad bay u badantao dee sheekhu hadduu xataa ikhtisaarsaday kitaabkii uu soo ikhtisaarinayay amhilo intan aada uga badan ayaa kuba sugnayd oo bal markaa isagoo weliba ay tasniifiyo u qeybinsaan halkan oo kale rajul iyo imro oo kale ibnu fulan iyo camu fulan iyo ummu fulan kuwii ay kuba soo aroorto oo kale iyagoo amhilo iyo qayba kaba dhigay taas baa jirta ee sheekhaa iska soo koobtay ra'yigiisana waan arki doonaa uu kaba qabo fandhigan noocan amhiladaasoo kahiiratin badan ama ashbaahdaa shabahaysatan oo kahiiratin badanoo yaduulu uu dheeraanayo dikru haddii aan islaha tatabuca dee waxtaa kutub roonroon oo barhkoodii makaadsaa lagu madbuceeyeyba waxa weeye iyada ay ku soo arooriyeen culimadu waqad ictanaa waxa u cinaayooday ibnulahiri ama ibnulahir wuxuu u cinaayooday fii awaakhiri kitaabihi kitaabkiisan jaamic alusuul waa kitaabkan weyn ee shantan kitaab waa bukhaari iyo muslim abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja isaga kumuu darin ka lixaadna wuxuu ka dhigay muwada'a maalik lixdaa kitaab buu isugu geeyey oo isagoo abwaabtoodii dee abwaabtii fiqiga ahayd wada walow xagga kutubtan uu isagu ku ururigde kutubtanna ay kaba kooban yihiin kutubta unbuu ku tartiibiyey xuruuftan mucjamka oo bal maalan axaadiistu waa caadigeedee xuruuf mucjam kuma tartiibsanee waa axaadiistii abwaabta kutubtaasi ay lahaydba ee laakiin ayuunbay tahay se markan uu alifayaa ayuu wuxuu kitaabka ku bineeyey ama uu tartiibiyey kutubtan uu kitaabku kaba kooban yahay buu xuruuftii mucjamkayd ku tartiibiyey oo maalan dee kutubtan aynu aragnay marka imika la eego dahaara horeysa oo kale salaad baa ku xigta salaad dabadeed zakaa bay raaciyaan haddana soom waa kan walow bukhaari oo kale xaj ka soo horeeyo haddana xaj beeciisaasu wadaa isaga xuruuftan mucjamku ku tartiibsan yaho dahaaro oo kale xarafka da-day tegi meel dambay iman salaad zake iyo bal waxa weeyaan xajbo way ka soo horeynayaan saas oo kale beeci waa soo horeynayaa dee ba-baa inuu kaba bilaabmayaa kutubtuu saa u yar tartiibiyey haddaba kitaabkiisaasoo waa kitaab weyn oo dabcad kala duwan lagu madbuceeyo dee dabcadan malaa ugu yar mudnayd dabcadan cabdulqaadir arnaa-uud raximahu llahu tacaala uu dhintayba uu isagu taxqiiqeeda lahaa oo dhowr iyo tobanka mujalladkao madbacsan dabcadka iyo dabcadaa ka qiimo yar way jiraan oo dee taxqiiqeeda oo kaliya sida loo madbiciyo aan loo madbacayn jaamiculusuul ibnu ahirkana waa ninkan le nihaayaha waayo saddexnoo walaalaa jiro oo dee kutub saddexduba wadaale kutubtana ay maanta wada madbuuc tahay ee laakiin jaamiculusuulka waxaa le ninka nihaayahan qariibka xadiidkaa leh isaguna weliba xaggaa qariibkana u cinaayoodaayo markuu kitaabkaa dham hadna alfaadii qariibka ahaydna waa soo dhigtaan ayaa wuxuu leeyahy kitaabka dhammaadkiisa waxyaalihii ibhaamyadii dhacay oo dhan ama ibhaamkii ayuu aada ugu cinaayooday taxriiriha taxriirinteeda la taxriiriyo ayuu uga cinaayooday kole xaafid bnu xajarila fatxulbaari muqadimadan uu leeyahay hadyu saari laydhaah dee fasal fusuusheeda tobankaa ka mida waxa aba waxyaalihii ibhaam laakiin bukhaari bay kuba koobantae dhacay oo dhan isagoo asaaniidii mid mid u tatabucayay abwaabtii inuu soo caddeeyu soo dhigto waay oo isaguna xagga bukhaari de waxay la tahay waa de waa asalgoo isagaaba asiil u ah oo isagu waa bukhaari khaasatan wakhtasara uu soo gaabsaday oo asheykhu muxyidiin annawawiyu kitaab alkhadiibi fii dalik kitaabkii khadiibe alanba lmuxkama laba yidha markaas fi lasmaa lmubhama kitaabka khadiib oo isaguna dee la madbaceeyey bal haddii uu dhan yahay ayuu imaam nawowi soo ikhtisaarsaday oo jusbuu ku soo koobay isaguna madbuuca maanta oo weliba xagga tanaawulkana uga fiican kitaabkii waxyaalena uu ku kordhiyey haba yaraada kitaabkiisii oo tanaawulkasi uga fiican yahay magacyadan mubhamkiiyo ibhaam ku dhacay ayuu ku tartiibiyey xuruuftan mucjamkoo dee way sahlaysaa taasi fawaaid kale uu ku kordhiyeena way jiraan juskiisa kitaabkaasna malaa dee horta dabcada anuu arkay amaan hayo alishaara wax magaciisa guud ahaan la yidhaahba dee alishaaraat ila al asmaa'i almubhamaat baa magaciisa waxa weeyaan laba yidhaa kolley dabacaadku way kala waaweynyiin lagu madbaceeyo kitaabka laakiin waa kitaab isaguna muntashira oo madbuuca kol midhodhaan kaba keenay kitaabkaas isagu waxa weeyaan nawowin waana kitaabkii khadiib ikhtisaarkii laakiin muxuu yidhi maanta ibnu kathiir wa huwa fanu noocani ama fanigani waa fani qaliiluljadwa nafcigiisa iyo waxtarkiisa uu yaryahay ama faa'iidadii binisbati ilaa macrifati alxukmi min alxadiid marka loo eego ee loo nisbeeyo ilaa macrifati alxukmi xukumka garashadiisa min alxadiidi xadiidka xaggii laga qaadanayo noocan faa'iidadiisa oo xaggaa ku leeyahay way yar tahayba walaakinahu laakiin shay-un shay weeye yataxallaa biha isku qurxiyaan kahiirun in badanoo min almuxadisiina muxadisiinta kamida waa macrifadiisa iyo wagayrihim keyrkoodba oo isagu wuxuu leeyahay xadiidka dee horta asaaska ama asalka hore ee xadiidka waxa uu imika garashadiisan la gartaa wasiilo ay uba tahay oo lagu gaadhayaa xadiidka wixii axkaamee laga qaadanayay lagala soo baxayay taas bay u tahay oo fahamkii xaggaas ahaa marka xagganna ibhaamkan bal haddii la yidhaha imika nin baa rasuulka ku yidhi alxaju kulla caamiyo haddii la yidhaha aqrac ibnulxaabis baa kuba yidhi labadaba xukumkii xadiidkan aan ka faa'iidaysanaynay oo ahaa bal xajku marka jawaabta rasuulka leego inaanu sanad kasta waajibayno cumrigii mar waajibayo xukumku waa isla miduuno haddii markii uu rajul baa rasuulka sidaa ku yidhi aan haynay xukumkii aan ka fahamneen kaba qaadanay ayuunba haddii ninkii laynoo magacaabana aynu ka helaynaayo xaggii xukumka marka la eegiyo istinbaadka wuxuu soo kordhinaya oo weynay taasi ma jirto khaasatan markay mutuunta caynkan ah ama matniga uu kuba sugan yahay laakiin faa'iida u leeyahay isagaaba ishaaraya oo wuxuu ihi waa ahamu maa kii ka ugu ahamsan macnaa waxa ugu mudan weeye oo faa'iidadiisa ugu weyn buu uga jeedaa fiihi kan fiigiisa noocan ibhaamka ah ama mubhamka ah iyo markan laga hadlaye la daydaeyo wixii ibhaamka lagu suulin lahaa waa maa rafaca waxaa kor yeela ibhaaman ibhaam fii isnaadin isnaad dhexdii ku sugnaaday kamaa idaa warada hadduu soo arooraba fii sanadin can fulaani bni fulaanin ama can aw can abiihi aw cammihi aw ummihi oo sanadka dhexdiisa uu ruuxan mubhamkiina uu ku sugan yahuu sanadkii ka mid yahay oo fa waradat ay soo aroorto tasmiyatu hada almubhami mubhamkan magacowgiisa la magacaabaa min dariiqin aakhara dariiq kale ay min dariiqin ukhraa dariiq kale ay kaba saarto lafta dariiq dakar wayo anas